kadib barland waxaa la kulanay ninka ugu sarreeya faw oo sirkaas baa layihahdaa sir baan hadda ka hor waxaa noogu yeereen xamas aan ka qayb galnay mashaariic badan baan ugudbinay oo ku saabsan beeraha mashaariicdii aan ugudbinay kadibna markii oo aniga iyo wasiirka iyo nin kaliya ah oo cali waraab la yidhaahdo aan la kulanay waxaan isla wa waxaan waxaan ka wada hadalnay bal beeraha waxqabadkooda waxaad u haysaan faawey marka kadib markaan la kulanay waxay noo cadeeyeen in aan waxba iisan inoo haynin faaw oo beeraha iisan u haynin waan garan weynay sababta maxaa jira sababta anaga s s mu wax warbixin ah beeraha ay ka bixiso ama beeraha ay ku leexato oo dadka ku nool iyo wax soo saarkeeda ma jiraan qola s s mu la yidhaahdo marka arrintaasaa jirta marka waada horena faw wada shaqeyn baan ila dhexda laba kun iyo afar iyo tobanka iyo laba kun iyo shan iyo tobanka marka wuxuu yidhaahday anagu dhaqaalaheena waxaan u weecinay koonfur iyo baydhada iyo dhulkaasaan u weecinay puntland wax oo ku saabsan beeraha ma jiraan n g oyin yar baan wax siinaan yidhahdeen oo n g oda wax siinaysa sow nidaam gooli ma jiro oo in lasoo mariyo wasaaradda kadibna wasaaradda shaqaalaheeda iyo aqoon-yahankeedii waa jooga oo aqoon iyo beeraha oo ilaa shan iyo toban professional a jooga oo soo bartay waxyaha beeraha ku saabsan yahay maxaa noola haleeleysa annagana kulaha lalama soo mariyo oo waxaa lasoo mariyaa e e cda ayaa usoo gudbisa iyaa siisa annaga noo soo maraysaa marka waxaan arrin nidaamka dawliga waafaqsan maaha nidaamka sidaa ku socotaana si oo magalaysaa sharafka ma aha waxaa yeelaysaan markaasu wuxuu yidhahda idinka kaalaya waxa ay tustaan buu yidhahda meelaha beeraha ay ku leeyihiin puntland waxaan u calaamadanay in beerood oo ku gaala sagaalka gobol inay beere ka bixi karaan inay timir ka bixi karto inay waxyaalo badan ka bixi in qudaar laga soo saaro marka qeybtood anaga aan u goosina aan geyno xamar oo gaalkacay kasoo baxda qudaar kasoo baxda qeybtood inaan xagga u dhoofino marka waxaa la haystaaba puntland beero maleha bay adiga haystaan sida haysata taasna maaha nidaamka dawliga ay hadday hadday rabaan assessment inaan kusoo sameyno marka assessment kaana aan soo sameyno inta beerada ku yaala iyo wax soo saarkeeda kaaleeda la soo arka ma ogola marka anaga lafteena waxa waaye security-ga waa xun kanaa xun bay leeyihiin ma garata marka arrintu heerkaasay maraysaa in wasaaradii iyada waxaa la yihahdaa faw food agricultural organization marka haddii la yihahda agriculture male male macnaha wasaarad ma jirto waay marka dhibataasaa jirta taasna waxa waaye arrin siyaasadeed waaye waxaa wanaagsan madaxtooyada iyo loo yeelo oo la yihahdo sababta ah aan uleedihin waxba uma hayno laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo lix iyo tobankaan ku jirnaa waxay noo yimaadeen bishii shanaadba hadda shanaad baan ku jirnaa inta kaleo dhan waa aamusnaayeen dhaqaalaha loogu talagala laga yaabaa inay meelo kale ay geystaan annaga aan xaqa ugu leenahay in aan aan helno ka wasaarad ahaan marka annaga faw lacagta kama sugeyna lacagta waay ka waxay ka helaan arab league bay ka helaan islamic bay ka helaan waxay ka helaan marka waxaa wey dadka oo abaaraha ku dhacay iyo beelaleyda loo gudbo beelaleyda waa waa inkireen sida xaqiiqda ah waxna igama hayna yidhahda waayaha marka kulankii ugu dambeeyey arrintu halkaasi ku dhamaatay waa isku afgaran weydeen miyaa hay-adda faw
waa isku afgaran weynay waxaa mabala inkireen beele mabala idin badan ilaa maxaa yaala meesha waa garta marka maxay wasaaraddu qorshaysay maadaama doorkiin haddee anagu wakti dhow bay ahayd doran bay ahayd markaan kulanay hadda waxay taas waxay u baahan tahay golaha xukuumadda baarlamaanka la geeyo golaha xukuumadda la geeyo nimanka loo yeelo waliyaa see waa loo inkiri karaa gobolada kan beeraha intaasoo kun dadkii soo kasoo balaakacay koonfur iyo iyo jowhar iyo janaale iyo qoryoole ilaa kismaayo kasoo kala baxay halkaanay wada yimaadeen beerihii fashaan dadkii kale oo locaalka ahaa baa ku bayday oo beerihii fashaan wax soo saarka suuqa tag boqol kiiba toddobaatan waxa weye waa qudaarta kasoo baxda goboladeena sanaag saasoo qudaar baa kasoo baxda meel walba qudaar baa kasoo baxda waayahay marka dabcan dee wadanka dawlad baa ka jirta nidaam dawliga ka jira hay-ad walba ama organisation walba ama n g o kasta oo ka shaqeynayana meel buu ku tiirsan yahay xiriir laleeyahay marka hay-addan faw sow idinka wada shaqeyn lama lihdin oo idinma soo marto markay ka howlgalayso puntland hadda wada shaqeyn goormaa wax yeelan kartaan goortii wada shaqeyn waxay yeelan kartaan goortii yidhaahdaan mashruucaasa iyo banaa lagu kobcinayo beeraha oo lagu sameynayo haddii aan mashruuc lagu wada maxay aniga ii tahay waxba iima inaan isku tashado sama marka warbixintan waxay leeyihiin waxaan kasoo xiganaynaa f s n u oo puntland ka howlgasha dabcan waxaa laleeyahay warbixin markii la sameynayana waxaa muhiim ah in dee xarumaha ay khuseyso lala socodsiiyo marka arrintan warbixintan lasoo saaray ee xoog ururinta ah yay soo xiganayaan oo la kulmeen oo xogtan ka qaadeen waxay ka qaadeen f s m u qolada yidhaahdo f s m u da waxay kasoo aruurtaa keliya xoolaha bay kasoo aruurtaa wax kale oo beeraha kama soo aruuriso wax kale kama soo aruuriso waa xoolaha keliya intaas reerihii manaha xoolaha intaas ku dhintay hal food for cash hala siiyo mashruucyada haloo haloo nidaamiyo daawooyin hala geeyo waa intaa keliya tallaal hala geeyo haddaa tallaalkii waaga hore ay keeni jireen waxa waaye sanadkii saddex jeer baa tallaal la keeni jiray hadda sanadka kaleeto iyo sanadka hore tallaal loo keenay wasaaradda xanaanada xoolaha male iska badtaa beeraha
waayahay hadda maxaad qorsheynaysaan marka inaad samaysaan hadda waxaa qorsheynayaa maxdama faw ay arrintaas ka yeeshay w f b na ay ku raacsan tahay arrintaas eto marka waxay noqonaysaa in loo fadh loo fadhiisto go-aan laga soo saaro loo midaysan yahay beeralayda loo sheego dhibaataysan oo maata hadda roob baa yimi oo waxaa loo baahanya wax soo saarka in la sameeyo sida cudurada looga dagaalami lahaa cayayaanka si looga daga timirta waxaa leeyahay yaanyada cudur baa ku jira od ciddii wax ka qaban lahayd oo bajetka nooga kusoo dhiibay oo ilaahay noogu soo dhiibay waa iyaga iyagoona waxa iskama lahay waxa waay ummadda communitiga adduunka ayaa waxa kan ugu deeqay maha wax uu shaksiga laba qof oo leeyahay waayo marka warbixintan saameynta ay idinku yeelan karto waa maxay tahay saameyntan ugu yeelan karto wasaaradiiba xoogaa waxay ku noqonaysaa waxay ku noqonaysaa baclaha hay-adii weyneed iyo labadii hay-ad ushaqeynaya hadday yidhaahdaan magaaladasa anaga wax aan shaqa ku leenahay beera ma jirto it means waa inaan anaga aan tashanaa waxay noqonaysaa marka inaan anaga ka puntland ahaan ka wasaarad ahaan inaan dadkeena sidaa wax loogu qaban lahaa iyo sida looga bixi lahaa baryada iyo qaylida waa in lagu lagu fekeraa iyo hadii wixii adaga looga ku talagalay ee hay-adahaas loola kusoo dhiiban in la dabagalo la raadiyo oo la yidhaahdo war xaggee u weecinaysaan mise waa meesha musuq maasuq baa jira ma eex maa jirta marka intaas laga hadlay ubaahan tahay waaya arrintan marka ma fow keliyaad kala hadasheen w f b iyada ma kala xiriirteen w f b dhowr jeer baan u yeeshan waa loo imaan weysay mana loo imaanin waxay tirahdaa adiko anaga beeraha shaqo ku leenahay wasaaradda arrimaha gudaha focal bond wasaaradda arrimaha gudaha wixii aastaan kala xiriir